waxaan rabaa horta inaan ku caddeeyo horta dugsigan waa dugsi tababar oo oo hoos taga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed nimankan cimaanaadkooda joogana waxay u joogaan inay ciidanka xooga dalka soomaaliya caawiyaan waxaana mas-uulkaas taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo dugsigaanu maahan dugsi maleeshiya ee maamusho waa dugsi si nidaamo ku yimaaday oo dad mas-uuliyiinaha joogo even haddii ay nimankaanu wax laga bixinaan meeshaana si nidaamaa looga bixinaa marka waxaan ku caddaynaa meeshaan wax laga bixiya ma jiraan waxaa jiroo kaliya haddii ilaaha idmo gaadiid hore uu yimaado alaabsi uu keenay oo haddana safaaradda marka hore noogu yimid oo ku naqday maya wax laga bixiya ma jiraan waxaan rabaa marka meeshaan in wax laga boobaysan jirin sidaad ogtihiinba jambaniyaal waxaa jiro konteenaro laga soo koriirto oo alaab lagu soo qaato marka waxaa loo celiya kaliya kambanigii dugsiga konteenaradii alaabtaan ku keensan jirno dugsiga lagu keeni jiray raashinkii iyo qalabkii caadiga ahay kambanigii konteenaradii lahaayna dib loogu celiya wax la boobo kale ma jiraan wax la qaato ma jiraan marka aniga naftayna ma rabno askartayna in qalqal nagala geliyo oo waxaan jirin oo barabaganda suuqa loo geliyo la yihahdo meeshu waa la boobay mana jiraan wax la boobay mana dhici doonto dugsiga anaa mas-uulka dugsiga taliska ciidanka xooga dalka soomaaliya anoo ii wakiishay ciidanka dugsiga joogan anaa mas-uulka wax boob la yidhahda askar u samaysan maaha waa askartii loogu talagalay inay hantida qaranka ilaaliyaan